Kulankan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ahaa mid culimada magaaladaasi ay dadka muxsiniinta uga codsanayeen in laga qayb qaato dayactirka masjid ku yaala xaafadda Digaale. Masjidka ayaa sidoo kale u baahan in loo iibiyo layrar, sameecado, roog iyo waxyaabo kale. Qaar ka mid ah culimada ayaa ka warramaya baahiyaha ka jira masjidka.
walaalayaal halkan ayaan ku sugannahay waa masaajidka caaisha ee ku yaala degmada maxamed ooga gaar ahaan xaafadda digaale oo ah xaafadan yara walaalayaal masaajidkan wuxuu u baahan yahay dayactir iyo waxyaabo ka dhiman in masaajidkan loo soo iibiyo baahiyaha masaajidkan markii la qiimeeyey een, waxay ku soo ururayaan qurxinta masaajidka iyo rinjiintiisa iyo gacantii ku baxaysay sidoo kale masaajidku wuxuu u baahan yahay saa wada arkisan mimbar waa masaajid mararka qaar khudbadda lagu geli jiray mimbarkii ee, laga khudbadeynayey Een, dhir masaajidku uu u baahan yahay in lagu beero iyo shabagyeedii sidoo kale masaajidku wuxuu u baahan yahay salaamadii marka laga bedelayo lam- laambadaha iyo dusha sare sameecad markay xumaadaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay jiingado baa jira dusha oo xumaaday in laga bedelo Een, walaalayaal qarashaadka noocaas iyo xaafaddu waa xaafad yara awood badanna ma hayso inay iska bixiyaan xaafaddana dad danyara oo aan eh, waxba iska bixin karin baa ku nool marka dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaa oo anigoo ah imaamkii masaajidka inay arrinkan naga caawiyaan oo ummadda muslimiinta ee da- dadka khayrka jecel inay masaajidka wixii ay lacag hayaan inay masaajidka ay ku daraan lacagta suu yahay ajar iyo xasanaad allah uga siiyo Een, meeshan aynu joogno waa masaajid xaafadan digaale waa xaafad danyara wax wax iska bixin karana ma leh waxaa loo baahan yahay dadka walaalaha mus- een, jecel wanaagga inay ka soo qayb galaan oo ay masaajidka baahiyaha uu leeyahay ay ummaddu islaamkii ka qayb qaataan saas ayaanu rajeynaynaa walaalkiin saa u sheegayna waa dhar weeye mambarkiisii alaab ma leh miisas ma leh kuraas ma leh wax alla waxuu leeyahay ma jiro masaajidku maxaa roog baanu lahayn marka ummaddu ha ka qayb qaadato masaajidka masjidka ayaa ka mid ah masaajijyada ku yaala magaalada Hargeysa kuwaasi oo dadka lagu baro kitaabada cilmiga ah sida axaadiista iyo fiqiga.